asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kheerta qiimaha hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga somaaliya sprenews com kuna soo dhawaada barnaamij kaar oo aan idinka diyaarinay diyaargarowga loogu jiro maalinta qaran sddu tobanka mey oo britolo oo axad ah looga dareeri doono guud ahaanba somalilan waxaa caawa si weyn looga dareemaya guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee jamhuuriyadda somalilan gaar ahaana caasimada dalka hargeysa diyaargarow xoogan oo loogu jiro dabaaldega xuska sideed iyo tobanka mey oo berri looga dareeri doono guud ahaanba somalilan iyo wadamada caalamka ay ku dhaqan yihiin shacabka reer somalilan waxaana meel kasta oo aad istaagto dhagahaaga iyo indhahaagaba buuxinaya calanka somalilan heese wadani ah oo qiiro xambaarsan way adag tahay inaad aragtid guri amba gaadhi aanu ka luulan calanka somalilan waxaa wadooyinka waaweyn ee magaalada hargeysa lagu xidhay boorar waaweyn oo ay ku xardhan yihiin halkudhigyo lagu soo dhaweynayo maalinta qaran ee sideed iyo tobanka mey dadka ayaa waxa ay iskugu hambalyeynayaan xuska maalintan weyn guud ahaanba muuqaalkii magaalada ayaa waxa uu isu bedelay sidii oo ay tahay magaalo aanad garanahayn cimaaradaha waaweyn ee kusoo jeeda wadooyinka ayaa iyaguna waxaa sameeyeen laydhadh iftiiminaya oo aada u qurux badan kuwaas oo ay ka sameeyeen calanka somalilan caruur iyo ciroolaba waxaa loo wada gocolaynayaa sidii loo iibsan lahaa astaabta qaranka oo noocyo kala duwan laga sameeyey gaar ahaana qaybaha kala duwan ee dhararka dadku ibraahim cismaan maxamed baa magacay weeye nooga waran bal sida ay u socoto diyaargarowga sideed iyo tobanka mey diyaargarowga sideed iyo tobanka mey si wanaagsan buu u socdaa qadiyaddu si wanaagsan bay dadka u haysaa oo nooga iibsanaya calamaanta ilaa hadda ma jiraan wax caqabada ah oo idinkaga imanaya dhinaca bulshada amba dhinaca dawladda ilaa maya wax caqabada maba haynabo dhinaca dawladda naba nagaga yimaada
maqaaliba dadku waxay leeyahay calaamadii qaali bay noqdeen maxaa ka jira qadiyadda dadka imaka calamaanta way wanaagsan manaanan qaaliyeynin
dhinaca ammaanka waxaa si aada loo xoojiyay ammaanka magaalada hargeysa waxaa wadooyinka lagu daadiyay ciidamo aad u tiro badan oo si xoogan u hubaysan waxaana midhmidh loo baaraya gaadiidka dadweynaha noocyadooda kala duwan aad u socdaasho meel hal kilomitir isku jirta adigoo gaadhi isticmaalaya waxay kugu qaadanaysaa ugu yaraan soddon daqiiqo ma aha mid kala sooc leh baaritaanka ciidamada ammaanku ay ku wadaan guud ahaanba gaadiidka ana caasimada dalka ee hargeysa waxa ay gaadhay heer xataa basaska dadweynaha dadka laga dejinayo kadibna baaritaan xoogan lagu samaynayo waxaana badiba magaalada lagu xidhay codbaahiyaal ay ka baxayaan heeso wadani ah kuwa hore oo maanta ah waxaa wadooyinka waaweyn si rasmi uga bilaabmay dabaaldega iyo fadnasiyaha maalinta qaran ee sideed iyo tobanka mey taas oo ah maalintii ay somalilan dib ula soo noqotay madax banaanideeda kadib dagaal qaraar oo ay la gashay dowladii militariga ahayd ee maxamed siyaad barre maalinta beri ah ayaa la filayaa in dabaaldega iyo xuska ugu weyne uu ka dhaco guud ahaanba somalilan gaar ahaana magaalada hargeysa taasoo la rajaynayo in madaxda dalkuna ay khudbado ku aadan munaasabadan ay shacabka uga jeedin doonaan